ku soo dhowaada dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaaye hambaliyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada heesaha waxaa noogu martiya toddobaadkan cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku soo biiray wariyaasha v o a baryahana aad codkiisa maqlayseen balse marka hore aan ku bilowno dhambaaladii ay inoo soo direen dhegaystayaasheenna bal inoo soo qabo ibraahim dhambaalka ugu horreeya nuur waxa uu naga soo gaaray doctor xamdi mascuud iyo doctor naciime maxamed xuseen iyo doctor khadiijo yuusuf axmed iyo falastiin axmed daahir iyo sawdi xuseen maxamed cabdirasaaq maxamed salebaan iyo waxay idhahdeen xuseen maxamed guuleed iyo nimcaan jaamac iyo axmed cali axmed iyo yuusuf maxamuud shidane iyo cabdirashiid cali abshir iyo cabdiraxmaan cali abshir iyo nuur xasan nuur bukhaari waaba adigii waxaad dhammaantood ay jecel yihiin inay halkan taanid ka gaarsiiyaan bedre cabdulaahi ibraahim iyo yasmiin xasan jaamac oo aqalgalkood uu ka dhacay magaalada borama waxaana ay leeyihiin isku waara ee manaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin aamiin dhambaalka ugu horreeya dhankayga daandurey waxaa diraya dadka kale ah hooyo shamis nuur abtiyo maxamed nuur faarax axmed cabdilaahi iyo farax axmed cabdilaahi iyo wiilkeeda maxamed amiin suhuur axmed cabdilaahi iyo inanteeda raxmo xuseen iyo maxamed khadar axmed cabdilaahi shakuu maxamed saciid cabdirasaaq maxamed nuur xamse maxamed nuur najax maxamed nuur cawo maxamed nuur xamde maxamed nuur iyo khadar maxamed nuur dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidla nuur nimco aragsan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ilaah ha ka dhigo baanu leenahay qoyskii isku waaraa wada jira ee nabadgala aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu nooga yimid sadiiq aadan xidig iyo cabdiraxiin axmed nuur gindhe iyo faarax bashiir iyo faysal maxamed bakaal iyo kamas faarax bare iyo injineer borow iyo liibaan maxamed shirwac iyo xayaad aragsan xuseen xasan axmed xuseen iyo aamine ifraax cabdi iyo xane cabdicasiis dhammaan dadkaas waxay jecel yihin inay hambali gaarsiiyaan bedre cabdulaahi ibraahim iyo yasmiin xasan jaamac oo meherkooda uu ka qabsoomay boorama waxaanay leeyihiin isku waara ee banaheeda kale siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaa leenahay nuur heesta ugu horreysa noo soo qabo ibraahino heesta ugu horreysa waa yaa daneeya jacaylka waxaana ku luuqaynaya fanaanka cabdiraxmaan xadante haysa haybad oo ku hadhaysmay darmada ugu ballaarsha ya durduursha samaanta damashaadka arooska yaa abwaanow doona ya durduursha samaanta damashaadka arooska yaa abwaanow doona ilati ilati kucirayo ilati ilati kucirayo daakiraya wadaadku fananiinta dalkoo dhan yow diyaar shacaweyska fananiinta dalkoo dhan yow diyaar shacaweyska ilati ilati kucirayo ilati ilati kucirayo daktiraayo wadaadku fananiinta dalkoo dhan yow diyaar shacaweyska fananiinta dalkoo dhan waa tahay haddana iyo jacaylka ayaan taas kaga gudbaynaya cabdiraxmaan xadantaye annagoo dhambaaladii ku noqon doona barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa noogu marti ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo dhowaan nagu soo biray kanamada wariyaasha v o a soo dhowow ayaan ku leenahay ee london ayaad ka timid bal noo waran washington maxaad ku aragtay ibrahim iyo iyo eh, nuur aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaad moodaa markii aan ka imi london ee aan washington imi inaan gurigeygii ka imi oo aan gurigeygii imi marka eh, minanku minankaagii waaye hay ka waran ee kala duwanaanshaha inkastoo dadkii ay maaragtay dadka u badan ay ku hadlaan maaragtay waddankan ingiriis xaggaas a ka timidna looga hadlo oo maaragtay luqaddaas een ingiriiska bal eh, waxyaabaha ku cajibiyey ama kaa yaabiyey ilaa hadda horta eh, luqaddu guud ahaan waa ingiriisidii eh, nuur iyo iyo ibrahimow laakiin wuxun baad moodaa laba eh, laba q- qaab oo kala duwan in loogu luuqaynayo dadka Waa wata gar- dadkii Eh, ta kale ee iyaduna aan ku arkay waxa ka mid a eh, tusaale ahaan marka laga reebo jaaliyadda soomaalida dadka ajanabiga ah ee ku tirada yar eh, dalalka eh, u k oo kale hadday noqoto ingiriiska waxay u badan yihiin bakistanta eh, hindida bengoolida eh, soomaalida sidoo kale jamaican baa jira laakiin halkan qolyo aanan xagga ku arki jirin oo badan ibraahino oo isbaaniyole ku hadlaya Waa gartay.
waa tahay geed dhambaalada haddaan ku noqonno waa tahay daanduray eh, hambalyo meher ayaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah saxardiid xaashi ardaale cawaale cabdi sayd cabdiwahaab dayib sheekh jaamac cabdigeesi iyo faarax bashiir cabdirashiid maxamed cumar muxiidiin beledka zakariya maxamed fowxali xasan xuseen xasan iyo maxamed cawil axmed xiri- een, xariir maxamed cali iyo cabdiraxmaan xaaji daahir xamdi muuse saalax xari cabdilcasiis hani soomaali falastiin khaliif yuusuf ikraan aragsan garaase sawdo xuseen maxamed xayaad aragsan cismaan xuseen iyo xaawakiin aadan kulmiya aamine ifraax cabdi dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxa ay hambalyo meher oo farxad leh ay hawada u marinayaan baa la yidhi lamaanaha iscalmade ee kale ah bedre cabdulaahi ibraahim iyo marwadiisa yaasmiin xasan jaamac oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boram waxaan leenahay meerkaasi adin horseeda guur kheyr qaba dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo maryo nuur ducaale iyo zahre ciidle nuur oo ka tirsan wariyaasha v o a iyo raxme ciidle nuur iyo axmed ciidle nuur iyo ifraax ciidle nuur iyo xasan ciidle nuur najma ciidle nuur maxamed ciidle nuur iyo mumtaas ciidle nuur iyo mubaarak ciidle nuur iyo muha ciidle nuur iyo rashiid maxamed cabdulaahi ibraahim maxamed jaamac iyo riham mustafe caabi iyo cabdiraxmaan xasan ciidle iyo ciidle xasan ciidle iyo cabdiqani xasan dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadan gaarsiinayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciile nuur nimco aragsan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa allah idinka dhigay leeyihiin qoyskii isku waara oo wada jira eebana ha idinkala sii owlaad qayr qabta aamin ayaan leenahay cabdixaafidow bal haddaad nagala qayb gasho akhrinta dhambaalada aad iyo ardayda mahadsantahay ibrahim eh, waxaa igu soo beegmay una gacanta ku haya aroos wacan waa ayayo habsan daahir sarreeye iyo ayayo nuux daahir sarreeye awo weydiras xuseen eh, sarreeye iyo habaryar fardowsa cumar adeero cumar nuur oday iyo ayaan cumar nuur iyo xamada cumar nuur iyo hodan cumar nuur nimco cumar nuur khaalid cumar nuur khadar cumar nuur axmed naasir cumar nuur iyo nafisa maxamuud nuur samsam saciid sacad iyo eeda baar cabdilaahi cilmi eeda farxiya xasan warsame habaryaro basra guureed maxamed dhammaan waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dilayaan waa cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidle nuur nimco aragsan arooskoodana waxa uu ka dhacay magaalada hargeysa noqda kuwii isku weeraha ayay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin allahayow waa tahay bal aan markaan ku nasanno kaalimihii heesaha haddii aan soo qabto oo aan lamaanaha weliba dee u dambeeyey marba nasiibka waxaa yeesha lamaanaha u dambeeyay hoostood kusoo beeganto nuura moog tahay waxaan u soo qabanayaa heesta farxiya fiska ay ku luuqayso riyo maygu aragtaa yaa salaam
Ulashadabada
dhambaalka markaan gacantayda soo galay waxaa lagu bilaabay ugu horreyn waan idin salaamnay waxaanu salaamaynaa bahda daadihisa barnaamijka waan idinka guddoonaa saaxiibayaal waxaana diraya dadka kale ah hooye xabiibo xasan afrax iyo hooye raxmo macalin xasan aabe cabdulaahi cali iyo abti cabdulaahi macalin xasan abti ibraahim macalin xasan haboleylo macalin xasan iyo abaayo jamiile cabdulaahi cali iyo abaayo iqra cabdulaahi cali hinde cabdulaahi cali bushra cabdulaahi cali aamine cabdulaahi cali cabdiraxmaan cabdulaahi cali cabdishakuur cabdulaahi cali cabdilcasiis cabdulaahi cali iyo zakariya cabdulaahi cali mascuud cabdulaahi cali ibraahim cabdulaahi cali anas saciid amal cabdiraxmaan xasan nasteexo cabdiraxmaan xasan iyo axmed cabdiraxmaan xasan mahad ibraahim muxidiin iyo naciimo ibraahim muxidiin iyo raaxo ibraahim muxidiin hinde macalin muuse iyo dhammaan reer sheekh cali xasan oo ku kala nool baa layidhi dunida dacaladeeda waxay hambalyo farxad leh ay u dirayaan jawaahir cabdulaahi cali iyo saygeeda saciid abuukar axmed oo gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana gabadhaasi loo bixiyey maa'iza saciid abuukar waxaanu leenahay maa'iza adeer soo barbaar noqo ti dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin aamiin allah yow allah u aqbala ducada si nuur uu u duceeyey inan taayare ee soo korodhay hambalyo ayaan ku hayaa gacanta nuurow aniguna waa meher waxaana soo diray aaba yuusuf mahdi cabdi kaashi iyo caruurtiisa oo kale ah cabdiwahaab yuusuf mahdi cabdilaahi yaasmiin yuusuf mahdi cabdilaahi suleykha yuusuf mahdi cabdilaahi saamiya yuusuf mahdi cabdilaahi ikraam yuusuf mahdi cabdilaahi ayuub yuusuf mahdi cabdilaahi iyo dhammaan ilmo yuusuf cabdilaahi oo kale jooga daafaha caalamka waxa ay hambalyo u dirayaan waa idman yuusuf mahdi cabdilaahi iyo maxamed axmed maxamuud meherkooduna waxa uu ka dhacay magaalada kambala ee dalka uganda waxa ay leeyihiin aroos wacni ha ka dambeeyo annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin dhambaalkana waa hambali wuxuu naga soo gaaray ikraan aragsan iyo faysal maxamed bakaal iyo saxadiid xasan abdaale xasan absuge liibaan maxamed shirwac iyo falastiin khaliif iyo jaamac cali same iyo cabdulaahi axmed aadan iyo cabdiqaadir isqaawudiin iyo luul cabdinuur cadow sumaya cali abshir edabsan iyo nuux muuse barjeeb waa wariyaheena v o a iyo xasan xuseen waxaana ay jecel yihiin inay taani u diraan badri cabdulaahi ibraahim iyo yasmiin xasan jaamac oo arooskoodu uu ka qabsooma bay yidhaahdeen borama waxaana ay leeyihiin isku waara ee banayada kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin waxaan hayaa tahniyad dhalasho waxaana diraya hooye nuure cabdi cabdilaahi iyo abti ceydeeda cabdi cabdilaahi xasan maxamed cabdilaahi sabaad yuusuf cabdilaahi iyo faadimo yuusuf cabdilaahi nimcaan jaamac maxamed sacad maxamed daahir cabdilaahi jaamac oogle sayid cumar rooble cali iyo cabdixaafid ibraahim cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim cabdulaahi iyo maxamed jaamac cabdulaahi dhammaan reer cabdilaahi xuseen oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan istaahil jaamac cabdilaahi iyo saygeeda qaaliga ah maxamuud cabdiraxmaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaana xaafadda hodan toddobiiy labaatankii agost waxaanu leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi yar soo barbaara oo noqo midkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin aamin ayaan leenahay heesta kale in dhegeystayaashan u soo qabanayno waa lahasho iyo codkii nasteexo indho
sida leebka qahansada riddo loogu ganayba anna laygu wahiyo waxa layga bahanta jacayllay la qimayo jacayllay la qimaye riddo loogu ganayba anna laygu wahiyo waxa layga bahanta jacayllay la qimayo jacayllay la qimaye
isa egtaba waxay laabtuma oodaa markay laba is egtaba waxay laabtuma oodaa inay inay igu lamaayeen markay laba is egtaba waxay laabtuma oodaa markay laba is egtaba waxay lahabtumoodaa inay inay igu lamaayeen ana lahashada idi wali lu'unki kama bin naftii ku lurtootehe lulmana isayawgaa ana lahashada idi wali luunki kama bin naftii ku lurtootehe lulmana isay lulmana isayawga sirmaala naha jacaylkuba markay laydhuuqa adee ukuba hul eemaana mala nafta aadu gaadhayn nacasiyo milihiito nacasiyo milihiito sirma laha jacaylkuba markay laydhuuqahadee ukuba huleemaane malanubta aadu gaadhayn nacasiyo milihiito nacasiyo milihiito oo aan rabin libta aadabaha ha ul yar irkula oolaan oo aan rabin libta aadabaha ha ul yar irkula oolaan caddo cadda loholka sheekadaala oo aan rabin libta aadabaha ha ul yari kula oolaan oo aan rabin libta aadabaha ha ul yari kula oolaan caddo cadda loolka sheekadaga
waa tahay xaggii dhambaalada hadda hambalyo aan soo qabto eh, inta si hambalyada aanan soo qaban xaafadda hodan la yidhaahdo ee nuurow ee iminka wiilka ku dhashay iyo xaafaddaan deganaa burco waa isu muuqdeen marka markaa tiri xaafaddii hodan ee magaalada burco ha madaxa la waxbaa soo soo kacay.
xasuusta madaxo magaalooyinka aan jeclahay ee aan mustaqbalka aan liiska igugu jira inaan booqday ka mid tahay Ha, daanduray kolley ma ogi waxaan u malaynayaa daandure dee inuu malaa kasoo shaqeeyey isagoo xilligii een, laakiin xilligii la sheegi maayo waa yahay Een, ca- waa hambalyo dhalasho waa cabdilaahi maxamed cali safiya maxamed xuseen xasan maxamed cusmaan ashiito maxamed abubakar caseyr iyo saciid hagga afrax waa bashiir cali daahir anaboro iyo weliba cusmaan cabdiraxmaan bikar nuur xasan sheekh axmed cali dhammaan shaqaalaha radio jowhar iyo dhammaan shaqaalaha shirkadda hormuud ee magaalada jowhar waxa ay tahniyad dalasho ah u dirayaan muhanad yuusuf iyo xaaskiisa ilsaam abukar oo maanta wiil ugu dhashay magaalada muqdisho runtii bay yidhaahdeen maanta farxaddeeda lama qiyaasi karo annaguna waanu idinla farxaynaa wiilkaasina ha noqdo kii soo barbaara dalkiisa diintiisa iyo waalidkiisaba anfaca aamiin aamiin aamin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cali cabdi dixood iyo ustaad ayuub cabdi yuusuf iyo mustafa xuseen maxamed injineer axmed khayr maxamed yabaal iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed shaafi allaale maxamed cige iyo maxamed maxamed bucul iyo faysal maxamed bakaal iyo sadiiq aadan xidig iyo shaafici ciid iyo xariir maxamed cali iyo baxsan barkad cabdiraxiin axmed nuur gendhe iyo waxay yidhahdeen nimcaan jaamac iyo hane cabdicasiis iyo badri cabdulaahi iyo khadar cali warsame waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad ay u diraan axmed nuur yuunis iyo marwadiisa sacada axmed xuseen oo meherkooda uu ka qabsoomay waxay yidhaahdeen borama ducaduna waa xaggeena allaha ka dhigo meherkaasi kii horseeda guur kheyr qaba aamiin ayaanu leenahay daanduray waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdulaahi xuseen jimcaale iyo cabdulqaadir xuseen jimcaale ibraahim xuseen jimcaale caasho xuseen jimcaale maryamo xuseen jimcaale iyo fatxi xuseen jimcaale ibraahim salaad nuur iyo bilo salaad nuur dhammaan reer xuseen jimcaale waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan abadaahir xuseen jimcaale iyo hooye zahare salaad nuur oo ay gabar ugu dhalatay magaalada guraceel maalintii khamiista ahayd ee sagaal iyo tobanka bishan agost ee labada kun sagaal iyo tobanka ducaduna waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaanu leenahay n gabadhaasi ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin hambaryada kale ee aan hayana waa meher waa abe yuusuf mahad cabdilaahi iyo carruurtiisa oo kale ah abdwahaab yuusuf mahad cabdilaahi iyo yaasmiin iyo weliba suleykha yar iyo saamiya iyo ikraam yuusuf cabdilaahi ikraam yuusuf mahdi iyo cumar yuusuf mahdi iyo cabdikaashi maxamed yuusuf mahdi cabdilaahi iyo samriye cabdilaahi cabdirasaaq cabdilaahi iyo dhammaan ilmo yuusuf mahdi cabdilaahi oo kala jooga daafaha caalamka waxa ay hambalyo dirayaan waa idman yuusuf mahdi cabdilaahi iyo maxamed axmed maxamuud meherkooduna waxa uu ka dhacay magaalada kambala ee dalkaasi uganda aroos wacan ha ka dambeeyo ayay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aroos wacan ha ka dambeeyo cabdixaafid idaandureyo warqadda ugu dambaysa ee barnaamijkeenana waxaa diraya dadka kale ah oo faadimo maxamed warsame mustafa maxamed ismaaciil cabdishakuur guuleed umal khayr adeer sadiiq ismaaciil aadan iyo adeer muxiidiin ismaaciil aadan maxamed xasan iyo habaryar sacadiye iyo caruurteeda dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidlo nuur nimco aragsan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ilaahay ha ka dhigo baanu leenahay qoyskii isku waara ee ubad kheyr qaban kala hela aamiin aamiin waxaan idiin soo qabanaynaa heesta miyaad ii gargaarayn iyo codkii shariif cabdalla iyada ayaana dhegaystayaal kusoo khatimi doonaa barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ah nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixaafi dacwar ismaaciil iyo anigoo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
annuwan gurxamaya sidaa argantaa halqaba gedu gaalawaayan marbaa geed suroora annuwan gurxamaya sidaa argantaa halqaba gedu gaalawaayan marbaa geed suroora nafsi hayga gaadanno calabgeedi weegaye gabadhaan jeclaayeyni adii gargaaray gabaldhaciyi waa habari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote gabaldhaciyi waa habari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote nafsi hayga gaadanno calabgeedi weekaye gabadhaan jelaayeyni adii gargaaray gandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa tentagee kenyada marbaa geesu tuu hurtahay gelin dhaxaa habeenkii riyowgu guryaamaaye guudkaaga ಕಂಡಿಲ್ಲನ್ನು ಗರ್ಭ ಹಾಗುಡ ಹಾಪೈ ಇದಾತೆಂತಗೆ ಕೈಯದ ಮರ್ಬಾಗೇಸುತು ಹುರಿತ ಗೆಲಿಂದ ಹಾಹವೆಂಕಿ ರಿಯವುಗು ಗುರಿಯ ಮೈ نفسي هاي قادنو علف جيتي ويكي قبادان جلاي عيني هذي قرقاري ruuxga calladaha qaba ohoo ku garsheegto maguhu magigirte gogol baa lageege callagar waa qatoora ruuxga calladaha qaba ohoo ku garsheegto maguhu magigirte gogol baa lageege allagar waa qatoora nafsi hayga gaadanno calaf geedi weegaye gabaadaan jalaaye